You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa dood kulul kadib waxay ku ansixiyeen xeerka maamul ee xulidda guddiga agaasinka bangiga dhexe ee soomaaliya kaasoo ay soo gudbisay xukuumadda federaalk ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali qiire xeerkan oo la doonayay in wax looga bedelo qodobka boqoliyo soddonaad ayaa xildhibaanadu ay ku kala aragti duwanaadeen iyadoo ka hor ansixiintiisii dood kulul ay xildhibaanadu halkaasi ku yeesheen intii ay socotay dooda xeerkani ayaa waxaa qaar ka mid a xildhibaanadu ay iyagu ku tilmaameen inuu yahay xeerkaas mid khiyaano qaran ah oo la baalmariyey qiimaha muwaadinka soomaaliyeed uu leeyahay islamarkaana ajnebiga laga doorbiday siday yidhaahdeen xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeday ansixinta xeerkani ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan cali axmed jaamac jangeli waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay in xeer la qoray islamarkaana lagu sheegay in shaqada dalka uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed in xeerkaas iminka la bedelo waxa uu shaki geliyey xeerka wax looga bedelayay qaab qoraalka qodobka boqoliyo soddonaad oo uu sheegay inaan si rasmiya loogu dhawaaqin in xaqa shaqada uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed waxay la tahay inay ayaandarre iyo guuldarro weyn noqonayso haddii xeerka laynoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnabiya in la magacaabo qodob ku jira xeerka laynoo soo laynoo soo jeediyey wuxuu leeyahay iyadoo aan waxba loo dhimaynin sharciga lomber boqoliyo soddon ee labiyo labaatankii abril laba kun iyo labiyo tobankii qodobka labiyo tobnaad fakhradiisa koowaad xarafka ah board of directorska ama guddiga agaasinka wuxuu leeyahay qofkaasi waa inuu soomaali noqdaa qodobkan wuxuu leeyahay waxba loo dhimi maayo haddana wuu sii socdaayo wuxuu yidhi waxaa loo ogolaaday guddiga xulista xubnaha guddiga agaasinka bangiga inay soo xulaan qof kasta oo ugu dhibca sarreeya karti ahaan aqoon ahaan khibrad ahaan iyo hufnaan jagada guddoomiyaha qof kasta oo soomaaliya waa in halkaa ay ku jirta because sharcigu waa cad yahay sharcigu wuxuu leeyahay waa inuu qofkaasi soomaali noqdaa sharcina oo dalkan u yaalaana ma bedeli karo xeer maamul xeer maamul ma bedeli karo sharciga dalkan u yaalla oo baarlamaankii inaga horreeyey ee sharafta badnaa ay mariyeen aniga waxay la tahay inay qalad weyn tahay haddaynu waxaan marino golahan shacbiguna wuu ku qiimo beelayaa xukuumadda iyo madaxweynahana dhaawac weyn baa soo gaadhaya dhaawac political capital laguma bixiyo waxaan oo kale political capital laguma bixiyo waxaan oo kale runtii in la yidhaahdo sharcigii dalkaa loogu tumanayaa si qof ajnabiya loo magacaabo dhanka kale xildhibaan cabdulaahi goodax bare oo isna ka tirsan golaha xukuumadda ahna wasiirka waxbarashada ayaa waxa uu aad u difaacay xeerkani isagoona beeniyey wararka sheegaya in ruux u dhashay dalka britain gudoomiyaha bangiga dhexe loo dhiibi doono taasoo uu xusay in baraha bulshada ay ku faafiyeen siduu yidhi dad uu ku tilmaamay inay yihiin qarandumis arrinta maantay golaha shacabka hor taallo waxaa laga fidiyey brobagando aan caadi ahayn oo aniga aragtidayda qarandumis aysan ka yareen mudan guddoomi waxaa la fidiyey sheeko ah qof ajnabiya ayaa la qoran rabaa ujeeddada ma aha qof ajnabiya la qoranayo ujeeddadu waxaa waaye mudan guddoomiye in dowladda soomaaliyeed ay ku biirto dunida dunida markay timaado mowqifka noocaasa bosishinka noocaas oo kalaad adduunku waa furfuran yahay bangiyada dhexe ee adduunkuna waa bangiyo isku furan macnaheedu ma aha in bangigeenna ilaa xorriyad qaadannay qof soomaaliyaha maamulayay weligiisna sharaf iyo qiimow lahaa haddana sidoo kale ayuu qiimo noqon lahaanaya laakiin inaan adduunka la jaan qaadno waa waxa xukuumadda ay soo jeedisay waxaan doonaynaa inaan adduunyada ku biiro adduunyadana ay nala xisaabtanto sidaa ka warqabti mudane guddoomiye bangiga dhexe ma u adeego danaha soomaalida oo keliya waxaa xil ka saaran yahay danaha rijinka danaha qaaradda iyo danaha adduunka doodaasi kadib ayaa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wuxuu cod u qaaday xeerkaasi la doonayay in wax looga bedelo qodobka boqoliyo soddonaad taasi oo qusaysa xeerka maamul ee xulidda guddiga agaasinka bangiga dhexe waxaana codayntii uu qaaday natiijadeedu ay noqotay hala dejiyo inta diidan inta hala dejiyo hala dejiyo inta diidan qaraarka inuu saan ku gudbo hala soo qoro inta diidan halkan xukuumadda igu soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bangiga dhexe qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday toddoba-iyo toban waxaa ogolaaday boqol iyo konton iyo siddeed sidaasuu sax ku yahay arrinkaas qodobka wax kabedelka ayaa dhigaya in xilalka sare ee bangiga dhexe ay qaban karaan cid kasta oo iyagu ugu dhibacsanaysa islamarkaana tartan usoo gasha ee doonaysa in xilalkaasi loo dhiibo taasoo ka dhigan in ruux weliba uu xilkaasi qaban karo iyadoo aan loo eegaynin jinsiyadiisii xildhibaanada khiyaano qaran ku tilmaamay ansixinta qodobkaasi ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan sakariya maxamuud xaaji cabdi waxa uu sheegay inay sharci daro tahay wax kabedelka xeerkaasi lagu sameeyey bangiga dhexe isagoona xusay in si deg dega oo boobsiis ay ku jirto loo meelmariyey xeerkaasi oo uu sheegay inay ahayd in baarlamaanka uu ka doodo islamarkaana uu maro ilaa iyo saddex aqrin maanta halkaa waxaa ka dhacay go'aan aan sharci ahayn oo laga booday la jebiyey xeerarkii dalku lahaay oo dhan oo guddoonka iyo baarlamaanka qaarkood jebiyeen ayagoo marka ugu horraysa xeerkii qaranka soomaaliyeed uu ku dhisnaa lixdankii ilaa hadda la jebiyey oo ah qofka muwaadinkaa soomaaliya inuu leeyahay xaqa koowaad in shaqo la siiyo waad ogtihiin dadka soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan ma shaqeeyaan waxaannu leennahay khubaro waaweyn oo caalamiya oo bangiyadan adduunka ka shaqaysay oo hawshaan u ah ehel u ah waa la diiday waxaa la yidhi ajnebigu waa tartami karaa ha yimaado waxa weeye qofkii muwaadinka ahaayoo qatan oo isaga iyo carruurtiisa qatan tahay in ajnebi la yidhaahdo kaalayoo nala shaqee oo bangiga dhexe ka shaqee su-aasha koowaad waxa weeye kitaabkee lagu dhaarinaya horta ila guddoomiyaha bangiga markii la magacaabo waxaa lagu dhaariyaa inuu dalka iyo dadka daacadu yahay kitaabka ilaahay oo qur-aanka ah waxaan rabnaa ajnebiga nink qofka ajnebiga ah oo aan muslimka weliba ahayn kitaabka lagu dhaarinayo waa rabnaa labo waxaa dastuuriya oo sharci ah oo qaanuuni ah in af soomaali qofka madaxda ah iyo qof kastoo soomaaliya af soomaaliya ku hadlo guddoomiyaha bangiga dhexe hadduusan soomaali noqon afkeebuu wax noogu sheegayaa dadka soomaaliyeed ma ingiriis bay ku hadlaan ma talyaani bay ku hadlaan ma hindi bay ku hadlaan ma af jayniis bay ku hadlaan xeerhoosaadkii baa la jabiyey oo ahayd saddex aqrinood inuu maro dadka laga dhaadhiciyo shacbiga soomaaliyeed daawadaan meesha doobda u socoto may may may waa goobsiis horena waa laga xidhay barlamaanka waa ujeedaan barlamaanka xidhidiisu macnaheedu waxa weeye qorshe loogu talagalay baa ahayd qorshahaasna ma yeelayno barlamaanka dib baa loo furayaa dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inaysan arrintaa yeelin laakiin waxaa fikradtaasi ka duwan isaguu qaba xildhibaan daahir amiin jeesow oo isagu aad u difaacay qorshaha la doonayo in bangiga dhexe ee soomaaliya loogu magacaabo ruux ajnabi ah waxaana uu xildhibaanku sheegay in bangiga dhexe uu hadda ku shaqeeyo siduu yidhi nidaamka qabaa'ilka ee afar dhibic shan taasoo uu xusay inaanay ahayn wax habboon islamarkaana muhiim uu yahay xeerkani bangigeenna waxaa maamulo wax la yidhaahdo ilaah baan idinku dhaariye ilaa baarlamaankii sideedaad waxaa bangigaas lagu soo xulaayay wax la yidhahda four point five ninka ka hadlaaya maanta muwaadinimi iyo wax walba ka hadlaaya ee dalan u daqanaa leh ee bangigiisii bangiyadii baranjiyadii baren bangi iyo salaam bangi ay ka hormaraysan yihiin oo baqaaro la mooda bangigeenni ayaa waxaa leh ajaanibaa loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid a dekadda yaa noo hayo oo daqligii soo aruuriya waxaa soo aruuriyaa shirkadda oo ajanibi ah eelaboorka yaa soo aruuriyey daqliga ka soo xerooda eelaboorka waxaa soo xereeya hay-ad shirkad ajanabi ah maanta xalkeenna wuxuu ku jiraa aniga hadda maba maqlin caddaanaa loo dhiibaayn kan gaalka ugu madow in loo dhiibo waayo waxa aan ku kala baxaynaa oo keliya oo xalaasha ah waa ayaga ninka halkaa inta soo taagay muwaadin muwaadinimada ka hadlaaya shan shan sano markau joogayaa baasboor british inta la siiyaa wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeenna waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeenna waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsanno dalkeenna waxaan rabnaa inaan cadaalad dhabeed dadkeenna loogu maamulo ma doonayno four point five iyo wax lamid ah waxa lagu soo xulay dadka hadda qaylin ahoo dhan waxay rabaan four point five in loogu soo xulo si kastaba hadalhaynta ugu badan ee bulshada qaybeeda kala gedisanaya ah wax kabeddelka xeerkaas iyadoo bulshadu ay aragtiyo kala duwan ay ka muujinayaan waxaana wax kabeddelka xeerkani bangiga dhexe gaar ahaan qodobka boqoliyo soddonaad uu ka dhigan yahay in bangiga dhexe ee soomaaliya uu madax ka noqon karo shakhsi ajnabi ah kuna imaan kara xeer loo cuskanayo xulidda guddiga agaasinka bangiga dhexe taasi oo ah in ruux walba oo isagu ugu dhibacsaneeya karti ahaan iyo aqoon ahaana loo soo xushay uu isagu noqon karo guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya iyadoo aan loo eegaynin jinsiyadda iyo dhalashada uu haysto cabdilxafiid cabdisamed wararka s b s muqdisho
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.